horeyna waxaa maalintii labaad socotaa dadka dhinaca hawada iyo dhulka laga soo daadguraynayo ee ku noqonaya maamul goboleedka koonfur galbeed dadkan ayaa ka mid ahaa kumanaan qof oo horay mas-uuliyiinta somalilan ay uga soo saareen magaalada laascaanood warbixintan waxaa goor dhoweyd magaalada baydhabo ka soo diray waryaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh maalintii labaad ayaa magaalada baydhabo waxaa soo gaaray dadkii laga soo barakiciyey magaalada laascaanood ee gobolka sool qoysaska barakaca ee maanta soo gaaray magaalada baydhabo ayaa isugu jiray kuwa gaadiid ku yimid oo dhulka soo maray iyo kuwa diyaarad ay keentay ku dhowaad boqol qoys oo tiro ahaan ka badan saddex boqol iyo konton ruux ayaa baydhabo soo gaaray sagaashan iyo laba ka mid a waxay ku yimaadeen diyaarad halka laba boqol lixdan iyo toddoba ruuxna ay ku yimaadeen gaadiid kuwaasi oo muddo saddex maalin jidka ku soo jiray dadka laga soo barikiciyey laascanood ee soo gaaray maanta magaalada baydhabo ayaa u badnaa carruur haween dadda ah kuwaasi oo wejiyadooda duruufo kala duwan ay ka muuqatay waa kan cabdulaahi aadan maxamed yariisow oo ka mid ah dadka garoonka dhaktar shaad gaduud ku soo dhoweynayey dadka laga soo barakiciyey magaalada laascanood mahadhowaayahayne dadkii masaakintahay maamulka somalilan oo qaabdore wadunsoan kuduqdan walaayo lahayn laha kureebadi laha dhibaatay ya ay boorka magaalada baydhabo ha ka dhowayahayne mayan mahadnagay horta dhammaan dhammaan shacabka reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baydhabo se hadhowaayahan sharafta leh dareenka shacabka eeda aan ka asinyi dadka laha dhibaataya eed aan la murugahaayan se sharaflen way hadhowaayahay dhammaan wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cusmaan jiidow oo isaguna ka mid a guddiga madaxweynaha koonfur galbeed uu u xil saaray dib u dejinta dadka laascaanood laga soo barakiciyey ayaa sheegay dadka lasoo barakiciyey inay dejiyeen meelihii loogu talagalay dad aada u liitaa ku jiro dad qaar waxaa ku jiro carruurtooda iyo xaasaskooda meel ay joogaan in meel kale ay ka warhaynin oo aad u murugaysan aada u naxsan meel ay ka raadiyaan ay ka silaaysan yihiin dad waxaa ku jiro bijaaj bijaaj wadi jiray oo bijaajyadooda oo laga soo dejiyey oo lasoo raafay bijaajyadooda cid meel ay ku dambaysa ogeen dadaa waxaa ku jiro oo ganacsato ahaayeen carweyne u furnaayeen iyo kuwa carwada ku jiran len baabuur xoog lagu soo saaray carwadooda in la dhacay inay maanta carwadooda ay u xiran tahay ma ka warhaayaan dad dadka aad u badan waxaa waaye dad oo qarashkooda iyo hantidooda ka maqnaa u badan dadkii maantana soo gaaray dad liitabaan dad shaqaysanaa waaye qaarkood xooley leeyihiin waa garta marka xaaladahooda caafimaad dadkaas markaa fiirisad waa sidee aaday u fiican yihiin caafimaadkooda xoogaha waxaa waaye carruurta nafaqdare oo nafaqdare aad u baasnaa ka jirto annagana wasaaradda caafimaad ahaan shalay dadkii soo gaaray gurmudaa u sameyn ilaa had maanta shaqaalaha caafimaada joogaan ka shaqaynaya haddana waxaa waaye dadka imaadan gurmudkaas u samaynaynaa dhakhaatiirtii iyo shaqaalihii caafimaadka diyaar waaye hadda meelihii la dejinaya ay ku diyaarsan yihiin qof walba waa baaritaan ay ku samaynayaan waxay u qaban karaan ay u qabanayaan wax aad u liitay ilaa hadda marka maalnimadii shalay waxaa magaalada baydhabo soo gaaray diyaaraddii ugu horreysay oo siday kow iyo labaatan qoys oo ka koobnaa toddobaatan iyo siddeed ruux mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo